waan bakhtiyaan malayn subxaanaka allaahuma laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim acuudu biاllaahi min alshayطaani alrajiim waاttabacuu ma tatlu الshayaadiinu calaa mulki sulaymaan wma kafara sulaymaan walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr yucallimuuna annaasa asixra wma unzila cala almalakayni bibaabila haaruut bibaabila haaruuta wamaaruut wma yucallimaani min axadi xataa yaquulaa inama naxnu fitnat falaa takfur fayatacallamuuna minhuma ma yufariquuna bihi bayna almar ma yufariquuna bihi bayna almar'i wa sawjih wma hum bidaariina bihi min axadi ila biidn اllah ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصaحبه وسلم dersigeenani waa dersigii sagaal iyo tobnaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka ah waxau dersigeenan sagaal iyo tobnaad ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo laba kana mid ah suuraة الbaqara darsigeennani waxa uu la xidhiidhsan yahay oo uu ka mid yahay dersigii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayaadkii dersigeennii hore ugu dembeeyey inoogu tilmaamay in nimankii ahlulkitaabka ahaa ilaahay kitaabkiisii ay ka tuureen waraa'a duhuurihim xaggooda dambe iyo dhabarka nacaybkii ay naceen ka taggii ay ka tageen ayaa sidii wax qiimo la'aan xagga dambe laga rideeyo oo laga tuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo tilmaamay haddaba haddii ay kitaabkii rabbi iyo kutubtii uu soo dejiyey ay xagga dambe dhabarkooda ka tuureen maxay ku beddesheen maxay diin ka dhigteen maxaa u galay halkii kutubtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay tii buu tilmaamayaa wuxuu leeyahy qaala tacaalaa waattabacuu waxay raaceen oy diin ka dhigteen maakii tatluu ay akhriyeysay ashayaadiinu shayaadiintu calaa mulki sulaymaana calaa mulki boqortooyadii sulaymaana cahdi sulaymaan cahdigii nebiyullaahi sulaymaan wixii ay shayaadiintu akhriyayeen ayay raaceen buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu nebiyullaahi sulaymaan walaakina e ashayaadiina shayaadiintii kafaruu iyagaa gaaloobay yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadka asixra sixirkay barayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu ku tilmaamayaa wixii ay ahlulkitaabku diin moodeen ay raaceen haddaba intaynaan gudagelin sharaxa aayaddan waxaa u baahan inaan waxoogaa tilmaanno laba arrin inaan tilmaanno arrinka koowaad sixirka inaynu wax ka tilmaanno oo aayaadku ay ka hadlayaan si lafdiga amba micnaha aayaadku inoogu jilcaan arrinta labaadna waa inaan wax ka tilmaanno haaruut iyo maaruut oo aayadda lagu sheegi doono ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu halkan ku tilmaamayaa inay raaceen wixii shayaadiintu ay u yeedhinayeen ee sixir ahaa ahaa markaasi wax ka mashquulinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku kelifay uu amray oo kutub ah wixii adduunyadiiyo aakhiraba anficilaa waxay raaceen wax looga digey in ay markaasi ay raacaan haddaba qaybta koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay sixir raaceen sixir muxuu yahay sixirku waxa weeyaan wax- waa wax bini aadmiga takhayulkiisa iyo khiyaaligiisa loogu sawiraya markaasi in uu yahay wax bini aadmiga markaasi xaqiiqo oo kale ah haddaba waxaa markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan uu ku tilmaamayaa inay raaceen kuwaasi sixir bay raaceen sixirkaana waa kii la hayay cahdigii nebiyullaahi sulaymaan yaa hayay shayaadiin bay raaceen waxaan ogsoonnahay axadka keliya ee isku daray insi iyo jinba ee labadiiba ka wada shaqaysiiyey ee wada maamulay inuu ahaa nebiyullaahi sulaymaan ilaahina subxaanahu wa tacaala u fudaydiyey marka xilligaa wixii la hayey shayaadiintu wixii ay waaweyneynayeene fal ahaa ayay raaceen buli rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba sixirku muxuu yahay sixirku ma xaqiiqo ta'siir ku leh waaqica jamhuurulculamaa waxay qabaan oo ahlu sunnaha ah in sixirku uu leeyahay xaqiiqo iyo ta'siir sababtu waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisuu ku tilmaamay sixir inuu jiro fircawn iyo raggiisii markuu ka warramaya wuxuu idhi saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum wa jaa'uu bisixrin cadiim dadka indhahoodii bay sixreen dadkii bay argagixiyeen waxay la yimaadeen buu rabbi yidhi sixir weyn ilaahay wuu sugay inuu sixirka xaqiiqe yahay ay nimankaasi la yimaadeen ta labaad ilaahay wuxuu aayaadkan ku tilmaamayaa uu leeyihi fayatacallamuuna minhumaa waxay ka baranayaan oo ay nimankan ka dhigteen waxay ku kala geynayaan labadii isqabay maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa sawji labadii isqabay waxay ku kala kaxeeyaan ayay la imanayaan saxaradu waxay suuragal noqotay waxay ku kala geyn karaan laba isjecel markaa sixirku inuu xaqiiqo leeyahay taabaa ku tusin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay wamaa hum bitaariina bihi min axad aayaadku ku tilmaamay axadna wax ma yeeli karaan ilaahay oo ogolaado mooye sixirku inuu leeyahay raad laakiin ilaahay mashiicadiisa inay dhibtiisu ku xidhantay oo rabbi haddii uu doono uun inuu wixiisu wax jiri karaya noqonayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay waxay ku tusi inuu sixirkii wax ka jiro ilaahay qur-aankiisa wuxuu tilmaamay wa min shari nafaathaati fi lcuqad ilaahay in laga magan galo kuwan wax tufaaya ee guntimaha ay gunteen ku tufaaya ilaahay wuxuu ina amray in sixirkii ilaahay laga magan galo intaa o dhanba waxayna tusaysaa sixirkii inuu yahay wax jiro oo xaqiiqo leh laakiin haddaba sixirkii hadduu sidaa yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo tilmaamay in sixirkani axad wax yeeli kara aanu jirin axadka daarkee waxna dhibi kara waxna wax ye- wax u tari karaa inuu yahay allah subxaanahu wa tacaala keligii waxaan fahmaynaa kale sixirku inuu jiro nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam taariikhda waxay noogu sugan inuu yahuudi isku day nebiga inuu sixiro ayaama dhanna rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sixirkiisii uu raadeeyey haddaba sixirka sidaaya miyay bannaan tahay in la barto wax dadkana la baro jamhuur culamaa waxay leeyihiin maya waa xaaraam sixirkii in la barto maxaa yeelay ilaahay qur'aankiisa markuu sixirka ka warramay ammaan uma sheegin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegay sixirka in uu yahay mid ilaahay xaggiisa ka caayan waxaa lagu tilmaamay gaalnimo suleymaan ma gaaloobin baa layidhi laakiin shayaadiintii baa gaaloobay sixirka shaqo ka dhigtay waxaa kale oo a- ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay waxaa isweydiin leh markaasi sixirka sidaa ee dhibta badan li miyuu yahay wax bannaan in la barto mise ma aha jamhuurul culamaa waxay qabaan barashadiisu inay tahay shay xaaraam ah xale qur'aanku markuu sheeguu ka warramay wuxuu u sheegay in cay la caayayo qurunimadiisa iyo sixirku siduu khatar u yahay waxaa kaloo ilaahay tilmaamay inuu yahay markaasi gaalnimo haddaba siduu u noqon wax gaalnimo lagu mudanayaa shay xalaala ma aha markaasi shay xalaala ma aha saaxirkana waxaan arki doonaa adiliya axaadiis ahba in la dilo halis salafku waxay waajib ka dhigeen in qofkii saaxirka ahaa in la dilo haddaba sixirka sidaa u dhibta badan leh ee foolxumada weyn leh noocyo badanna leh noocyadiisaas faraha badan leh ee sixirka uu leeyahay dhammaantoodna uu yihiin wax wada dhib badan sixirkuna waxaan leenahay wuxuu yahay uun istilaax ahaan waa xaaraan waa wixii gaalnima weheliso amba dhib weheliso amba xaqa iyo baadilkoo la isdheehgelinaya weheliso amba kafaa'iidaysi amba been amba sheegasho aan jirin ah waxaa oo dhan weeye sixirkii foolxumada weynaa ee aan bannaanayn marka haddaba sixirku waa sidaa waa wax foolxumo weyn dhib badan haaruud iyo maaruud waxaa had iyo jeer dad badani ay ku waramaan inay ahaayeen malaa'ig malaa'igtaasina ay ahaayeen malaa'ig bini'aadmigan ku hinaasay oo yidhi sidee bini'aadmigani ilaahay ay u caasiyayaan markaasaa ilaahay shahwadii bini'aadmigo kalu duldhigay markaasay deeta dambaabeen oy gafeen ilaahay uu dooriyey waxaas waxa weye waa iska khuraafaad aan waxba ka jirin laakiin xaqiiqadu waxay tahay haaruud iyo maaruud mufasiriintu waxay ku tilmaamayaan dhowr arrin waxaa dhici karta inay yihiin laba malag sidaa markaa laba malag inay yihiin labadaa malag waxa markaas ilaahay u soo diray imtixaan bini'aadmiga uu imtixaamayo waxaa isku dheeh galay oo isku darsamay mucjisadii iyo waxaa isku darsamay sixirkii nimankii xumxumaabaa waxay sixirkiibay u eekaysiiyeen mucjisadii ilaahay wuxuu doonay inuu bini'aadmigan baro inay kala gartaan mucjisoy maxaad ahayd iyo karaamoy sixrowna maxaad ahayd si loo baro ilaahay wuxuu soo dejiyey laba malag labadaa malag waxay la yimaadeen dadka sixirkay barayaan oo leeyihin sixirku waa waxaan aqoonta leh la taaban karo mucjisaduna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu garan kara uun sixirku wuxuu ku yimaadaa caalamul asbaab sabab baa keentaa laakiin mucjisadu waxay ku timaadaa ilaahay qudradiisa sababna shaqa kuma leh sixirku waa fan la barto oo la keeni karo mucjisadu laakiin waa wax bini'aadmiga ka baxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenayo haddaba si loo baro ayaa loo keenay labadan malag bini'aadmigiina waxay leeyihiin waxani waa waxxun waa khatar cilmigiisuna waa kaa iska ilaaliya shayaadiintaana wadata ma aha ambiyadii waxay la yimaadeen mucjisooyinkana ma aha marka ilaahay si uu inooga badbaadiyo ayaa markaasi loo soo diray waxaana noqon markaa ninkii gabayaagaa siduu lahaay oo kale uun caraftu shari laa lishari laakinahu litawaqiihi waman laa yacrif ishari min annaasi yaqacu fiih sharka waxaan u bartaa si aan sharka iskaga ilaaliyoonan ugu dhicin ninkaan shar garanaynoo dad ihi inuu ku dhaca la arkaa marka haddaba ilaahay saas uu soo diray tafsiirka labaadna waxaa weeye haaruud iyo maaruud shayaadiin baabay ahaayeen markaasay dadka barayeen waxa weeye sixirka ilaahina subxaanahu wa tacaala wuu inooga digayaa marka aayaadka waxay xambaarsan yihiin arrintaabuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warramayaa oo inoo caddaynaya inay xambaarsan yihiin waa kan lafdigii aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy watabacuu waxay raaceen nimankan bani israa'iilii waxay raaceen maa tatlu shayaadiinu waxay shayaadiintu akhriyeysay calaa mulki sulaymaan xilligii cahdigii nebiyullaahi sulaymaan wamaa kafara sulaymaan sulaymaanna ma gaaloobin oo nimanka yahuud baa waxay dhahaan sulaymaana ma sulaymaan baa nebiya kaas waxa waa saaxir wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaana sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakine ashayaadiina shayaadiintii kafaruu iyagaa gaaloobay yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadka ayay asixra sixirka barayaan falka wamaakiina way barayaan unsila lagu soo dejiyey calalmalakayni labadii malag ee ilaahay itixaanka iyo jirabaadda uu keenay bibaabila meesha baabil laydhaha ciraaqa ilaahay uu ku soo dejiyey labadii ahaa haaruuta haaruud iyo wamaaruuta maaruud wamaa yucallimaani mana barayaan min axadin qofna ma barayaan sixir xataa yaquula ilaa intay u odhanayaan innamaa wax kale ma aha naxnu annagu fitnatun itixaam baa nahay ilaahay baa ibtila naga dhigay ee falaa takfur ha gaaloobin fayatacalamuuna waxaa laga baranayaa fayatacalamuuna waxay ka baranayaan minhumaa labadooda maa yufariquuna wax lagu kala geeyo ku kala geeyaan bihi isagaba bayna almar'i ruuxa iyo wa sawjihi lamaanihiisa haweenayda iyo ninkeeda ninkiiyo haweenayda maa yufariquuna waxay ku kala geeyaan bihi isagaba bayna almar'i qofka iyo wa sawjihi lamaanihiisa rabbi wuxuu leeya wamaa hum mana aha bitaarina kuwii ku dhibaaya bihi sixirka min axadin qofna ilaa biidni illaah ilaahay doonistiisa mooye ilaahay oo qadaro oo damca mooye axadna waxba ma yeeli karaan wayatacalamuuna waxay ka barani maa yaduruhum wax iyaga dhiba walaa yanfacuhum waxbana aan u tarin buli rabbi subxaanahu wa tacaala walaqad waxaa dhabana calimuu inay ogaadeen laman ishtaraahu qofkii iibsada ee sixir barta maa lahu inaana u ahaanin fil aakhira nolosha aakhire ee dambaysa min khalaaq wax nasiib iyo dheef ah midna kumala buliya rabbi subxaanahu wa tacaala walabi'sa maa kii waxaa ugu foolxumo weynaaday sharow ay iibsadeen bihi isagaba anfusahum nafahooda ay u iibsadeen sixirkaa inay ilaahay diinkiisa iyo xaqiisa ku bedeshaan fal iyo sixir kaasaa wax la gato oo la iibsado ugu foolxumo weyn walabi'sa maa kiibaa foolxumo weyn sharow ay u iibsadeen bihi isagaba anfusahum nafahooda low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa garanaya ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamay sixirku dhibta uu leeyahay iyo madaradiisa uu ilaahay subxaanah wa tacaala uu halkan ku tilmaamay markaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa sixirkan nebiyullaahi sulaymaan inaanu shaqadiisa ahayn shaqana ku lahayn haddaba tafsiirka maadan wamaa unsila cala almalakayn laba tafsiir baan dul dhigaynaa inaan maada ka dhigno naafiya nafyi inaan ka dhigno iyo inaan mawsuulo ka dhigno haddaan ka dhigna midaan ka dhignaaba waxay xambaarsan tahay micnay xambaarsan tahay haddaan ka dhigna masalan maada naafiyo ilahi wuxuu leeya wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu sulaymaan halkaabaad ku cadfi wamaa unsila lagumana soo dejin cala almalakayni laba malag waxba laguma soo dejin ilaahay malaa'igna ma soo dirin ee waxa weeye shayaadiin bay ahaayeen sulaymaanna ma gaaloobin marka halkay ku xidhmi aayadda inteedan kale bibaabil walaakinee ashayaadiina shayaadiintii kafaruu way gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadkay barayaan asixra sixirka bibaabila meesha baabil la yidhaahbay ku bari haaruuta ayaa bari iyo wa maaruuta maaruut markaa markaynu naafiye ka dhigno ilaahay malaa'ig waxba kuma soo dejin sixir ee shayaadiinba akhriyeysay cilmiganna xambaarsanayd haddaan mawsuulo ka dhignana wamaakii unsila lagu soo dejiyey cala almalakayn labada malagna way raaci ilaahay markaa malaa'igta wuxuu u keenay inay kala soocaan mucjisada iyo inay kala bixiyaan sixirka oy dadka baraan markaa rabbi wuxuu leey wamaa yucallimaani ma barayaan min axadin qofna wax xataa yaquula ilaa intay u odhanayaan inamaa wax kale ma aha naxnu annagu fitnatun balaanuna itixaan jirab ee falaa tagfur ha gaaloobin sixirkan ha qaadan ehelna ha u noqon sixir sababtoo maxay sixirku waa gaalnimo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi man ataa caraafan ninka u yimaada faaliye aw kaahinan amba nin kaahina oo waxa ka soo socda oo darasoo ka warama faqad waxaa dhaba kafara inuu ka gaaloobay bimaa unsila calaa muxamadin sala allahu caleyh wasalam nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey nebiga axaadiistiisa waxaa ka mid ahed inuu yidhi man caqada cuqdatan ninka guntin gunta wa nafasa fiiha waxna ku afuufa faqad saxar ninkaas waxbuu sixray marka haddaba sixirku waa khatarta intaa leegeen bannaanayn bal sixirka waxa weeye waxa ugu daran inuu kala geynayo haweeneyd iyo ninka nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaa ka mid ahayd shayga ugu dhib badanba inuu yahay ee ugu khatar badani kaa inuu yahay markaa rabbi wuxuu leeyay wamaa kafara falaa takfur ha gaaloobin ayay ku odhan fayatacalamuuna waxay ka baran minhumaa labadooda maa yufariqaani waxay ku kala geyn bihi isagaba bayna almar'i ruuxa iyo wa sawji haweenaydiisa wamaa hum mana aha bidaariina kuwii ku dhibaya bihi kaasi min axadin qofna ilaa biidni illaah ilaah doonistii mooye wayatacalamuuna waxay ka baran maa yaduruhum wax dhibaya oo walaa yanfacuhum waxba aan u tarayn walaqad waxaa dhabana calimuu inay ogaadeen laman ishtaraahu ninka iibsadaa maa lahu inaanay u ahaanin fil aakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiiba walabi'sa maa kiibaa balale sharaw bihi ay iibs- sharow ay u iibsadeen bihi isagaba anfusahum nafahooda low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu intaa inoogu tilmaamay s- nimankii markaas ee ahlulkitaab iyo dhaqankii foosha xumaa ee ay ka dhaqan dhigan jireen wabilaahi towfiiq sala allahu wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu